xaaladda kacsan ee ka jirta mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo hubanti la-aanta ka taagan gobolka ayaa saameyn ku yeelatay meelo badan oo ka mida dunida oo ay ka mid yihiin dalalka reer galbeedka oo yuhuudda ku taageeraya duulaanada ay ka wado khaza iyo lubnaan dalka ingiriiska oo asal ahaan ah cidda yuhuudda dejisay dhulka muslimka ah ee filistiin xilligaana hub iyo saanad milatari oo kala duwan ku taageeraysa yuhuudda ayaa ka mid a dalalka ay saameynta ku yeelatay xaaladda ka taagan mandiqada loogu yeero bariga dhexe siiba marka laga hadlaya dhanka dhaqaalaha dhaqaalaha dalka ingiriiska ayaa wajahaya xaalad hubanti la-aan ah khubarada dhaqaalaha ee dalka ayaana filaya in haddii uu xaalku sidaani sii ahaada ay suuragal tahay in dhaqaalaha u k uu la kulmo qulqulatooyin aan la mahadin oo dhulka la gala xasiloonida dhaqaale ee dalka bangiga dhexe ee dalka ingiriiska ayaa indhaha ku haya xaaladda ka taagan mandiqada loogu yeero bariga dhexe waxaana laga cabsi qabaa in haddii ay sii baahdo xiisadda ka dhex taagan yuhuudda iyo iiraan ay saameyn muuqato oo weyn ku yeelata dhaqaalaha dunida oo aan horaanba caga badan ku taagnayn meelaha saameynta xooggan laga dareemi doono bangiga ingaltarana uu walwalka badan ka qabo ayaa waxaa ka mid a qiimaha shidaalka iyo naftada iyadoo ay suuragal tahay in dhaqaalaha caalamka uu la kulmo lama filaano badan oo la mida kuwii ku habsaday toddobaatameeyadii qarnigii hore wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo culeyska dhaqaale ee ay wajihi karto dowladda ingiriiska haddii xaaladda bariga dhexe ay faraha ka baxdo waxaana warbixinta oo soo xiganaysa guddoomiyaha bangiga dhexe ee ingiriiska ay hoosta ka xariiqday inuu jiro walaac sii kordhaya oo ay muujinayaan siyaasiyiinta iyo khubarada dhaqaalaha ee dalka guddoomiyaha bangiga ayaa sheegay in si taxadar leh oo joogto ah ay indhaha ugu hayaan xiisadda ka taagan gobolka bariga dhexe tallaabo weliba oo suuro gelin karta inaanu sicir barar ku imaanin qiimaha shidaalka ceyriinka ahna ay qaadi doonaan haddii xaaladda faraha ka sii baxdo waxa uu guddoomiyaha bangiga ingiriiska intaa ku daray inay suuragal tahay inay qaadaan tallaabooyin aanay mahadin dadka ingiriiska ku nool si hoos loogu dhigo qiimaha faa'iidada taasoo uu shardi kaga dhigay in wararka la xidhiira sicir bararka suuqa uu ahaado mid wanaagsan andrew baily waxa uu sheegay in cabsida jiyosiyaasi ee la xidhiirta mandiqada ay tahay mid xooggan oo sii badanaysa waxa dhacayana ay yihiin wax laga xumaada oo halis badan su-aasha ugu badan ee la isweydiinayana ay tahay sida suuqyada qaar oo cadaadis adag la kulmaya ay ula falgeli doonaan xaaladda taagan marka laga hadlaya qiimaha lagu kala iibsada naftada waxa uu guddoomiyaha bangiga dalka ingiriiska tilmaamay in tan iyo toddobadii oktoobar aanu wax badan iska bedelin mar weliba uu sidaasi sii ahaadana ay dani ugu jirto dowladaha reer galbeedka xilligan la joogana ay ku dadaalayaan sidii naftada iyo shidaalka aanay saameyn ugu yeelan lahayn xaaladda ka taagan gobolka taasoo uu sheegay inay u soo mareen tajrubo la xidhiirta in shidaalka loo adeegsanayay qodobo siyaasi oo cadaadis la ysku saaro sidaba dhacday toddobaatameeyadii qarnigii tegey ee labaatanaad indhaha ayaynu ku haynaa arrinta naftada waannu ku sii hayn doonnaa dadka dhigayga ah ee aan la hadlayna waxa ay dhammaantood muujinayaan inuu jiro iltisaam ah inaannu waxba iska beddelin sicirka naftada laakiin waxaa jirta mar ay gebi ahaanba meesha ka bixi doonaan ballanqaadyadaas taasina waxa ay ku xiran tahay xaaladda ka taagan gobolka oo sii xumaata ayuu yidhi guddoomiyaha bangiga dalka ingiriiska shantii sane ee lasoo dhaafay ayuu sheegay inay jireen caqabado badan oo soo wajahay dhaqaalaha dalka ingiriiska sidaasoo ay tahayna ay ku guulaysteen inay la falgalaan kana gudbaan xilligan la joogana ay rajadoodu sidaasi tahay laakiin wax weliba ay ku xiran tahay tallaabooyinka siyaasadeed ee ka jira gobolka loogu yeero bariga dhexe oo ah goobta ugu badan ee laga soo saaro naftada mar kastaba dowladda ingiriiska waxaa saameynaya tallaabooyinka soo cusboonaanaya ee ka jira mandiqadda warbixin uu qoray wargeeska daily express ayaana lagu sheegay in dalka ingiriiska aanu jasiiradda ahayn marka laga hadlaya dhanka dhaqaalaha sidaasi darteedna dhacdooyinka ka dhacaya dibadda uu dalka iyo dhaqaalihiisaba saameyn adag ku yeelanayo cabsida ugu weyne ay muujinayaan khubarada dhaqaale ee dalka ingiriiska oo uu ka mid yahay guddoomiyaha bangiga dhexe waxa ay tahay in xiisadda ka taagan mandiqada bariga dhexe ay sii cuslaato weerar lagu qaada iiraanna uu keeni kara inay go'aan waddooyinka lasoo mariya shidaalka taasi oo shakila-aan ka dhigaysa inuu sii kordhi doono qiimaha shidaalka lagu kala iibsado koror kasta oo ku yimaada qiimaha shidaalka waxaa laga dareemi doonaa guryaha ay ku nool yihiin muwaadiniinta dalka ingiriiska maadaama uu kororkaasi saameyn ku yeelan doono adeegyada dadweynaha ee korontada biyaha isbitaalada iyo suuqyada sababa la xiriira iyadoo ay kordhayaan lacagaha lagu bixinaya dhammaan adeegyadaas tani waxa ay abuuri kartaa xasilooni darri ka dilaacda dalka ingiriiska iyo in muwaadiniinta waddanka ku nool ay ku mudaaharaadaan dowladdooda ama ay kalsoonida kala laabtaan xukuumadda iyo madaxdeeda taasoo keenaysa inay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu qalqal galo reer galbeedka ayaa boob iyo xaalufin ku haya khayraadka dhex eegaaga wadamada caalamka islaamka gantaalada geerida iyo burburka u sida reer khaza ayaana lagu soo farsameeyaa shidaalka iyo naftada laga soo saaro wadamada caalamka islaamka kuwaasoo xukuumadaha halkaasi ka jira ay siiyaan reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska xilligan la joogo waxa ay reer galbeedka usoo hanqaltaagayaan afrika gaar ahaana dalalka caalamka islaamka maadaama ay horay usoo dhammaysteen bariga dhexe amaba ay ka baqanayaan inay saamayso xiisadda halkaasi ka taagan sidaasi darteed waayadii u dambeysay waxaa jiray heshiisyo kala duwan oo ay dowladaha reer galbeedka la galeen dowladaha ka jira wadamada muslimiinta ee qaaradda afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay dowladda turkiga oo qayb ka ah ururka naata ee duulaanada iyo dabinada u qoola muslimiinta caalamka ayay dowladda federaalka ku wareejisay khayraadka dhex eegaaga badda maalmo kadibna waxaa xeebaha koonfureed ee badweynta hindiya soo gaari doona markab shidaal baaris samaynaya oo ay soo dirtay xukuumadda cilmaaniga ah ee turkiga